baarlamaanka soomaaliya ee cusub ayaa maanta yeeshay kulankoodii labaad waxaanuu baarlamaanka maanta iska dhex doortay guddi ka kooban shan iyo toban xubnood oo ka soo shaqeeya doorashada guddoonka baarlamaanka oo la sheegay inay dhici doonto toddobiyo labaatanka bishan agost isla maanta ayaa madaxweynaha soomaaliya shariif sheekh axmed iyo guddoomiyaha kumeel gaarka ee baarlamaanka janaal muuse xasan waxay la kulmeen diblomaasiyiin caalamka ee muqdisho ku sugan shir jaraa'id oo ay muqdisho ku qabteen waxaa warbixintan inooga hayaa waryahayaga ibraahim xasan daandure oo washington jooga madaxweynaha soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo guddoomiyaha kumeelgaarka ee baarlamanka cusub ee soomaaliya jenaraal muuse xasan ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta iyo wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho shir jaraa'id oo ay qabteen kulankaasi kadib ayaa madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxa uu ka hadlay wax ay kala hadleen diblomaasiyiinta caalamka aniga iyo guddoomiyuhuba waxaan la kulannay safiirada reer yurub iyo safiirka maraykanka waxaan ka wada hadlaynay broseeskii nabadda meesha uu soo gaaray caqabaadka jira iyo sida hore loogu socon karo iyo mustaqbalka dhow iyo midka fogba waxa lagama maarmaanka ah in la qabto waxaan isdhaafsannay afkaar waxaan isdhaafsannay talooyin waxaana isla meel dhignay inay lagama maarmaan tahay in la dardargeliyo broseeskii socday wax kastoo caqabadaho jirana sida ugu habboon loo xalliyo oo ah in laga wada hadlo mashaakilka jira si loo helo xal lagu midaysan yahay sheekh shariif sheekh axmed waxa uu qiray in welidooda ay ka taagan tahay waxa laga yeelayo dadkii magacyadooda la soo celiyey doorashooyinka la filayo inay dhacaan maalmaha soo socda waxaan ugu weynaa waxaan ka hadlaynay liisaska taagan oo technical selection committeeda ay soo celiyeen iyo waxa ka dhalan kara iyo sida ay tahay in loo abbaaro aragtimadaysanaan ka wada qaadanno taas sidaas oo kale baarlamaanka sidii ay u dhici lahaayeen doorashooyinkii doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisii doorashadii madaxweynaha iyo qaybaha haray ee shaqada iyo inay laga maarmaan tahay marxaladdan ay gashay soomaaliya inay noqoto marxalad ka duwan tii hore muujisa kalsooni dowladda dhexdeeda ah kalsooni shacabka soomaaliyeed rajada shacabka soomaaliyeedna laga shaqeeyo sidii kor loogu soo qaadi lahay sidaas oo kale waxay hoosta ka xariiqeen in soomaaliya ay soo gaartay meel aad iyo aad u horumarsan aan la filaynin halkiisana la soo dhaafa intaan in la gaari karo aadna ay ugu faraxsan yihiin aadna ay u taageerayaan isbeddelka ayna qarwaaqsan yihiin sida uu isbeddelkan u yahay mid weyn diyaarna u yihiin inay qaybtooda ka geystaan oo ay kaalmeeyaan broseeskaas inuu si wanaagsan u sii socdo waxaa isla halkaasi ka hadlay guddoomiyaha kumeel gaarka ee baarlamanka jenaraal muuse xasan inkastuu madaxweynaha soomaaliya uu dhammaadkii shirkaasi jaraayid uu hor istaagay in suxufiyiintu ay su-aalo weydiiyaan guddoomiyaha cusub wixii meesha aan la kulannay aan kala kulannay muxuu aha safiirada madaxweynaha idiin sheegay anugu haddaan ahay guddoomiyaha ku-meel gaarkaah ee golaha shacabka oo dhawaan foodan ugu soo heyso doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa intaa uu idiin sheegay madaxweynuhu wax kaloo aan ku daraayo ma jirto waxaan rajaynayaa laakiin weli dad baa naga dhiman waxaa dhiman inay noo soo dhammaystirtaan sida ugu dhaqsaha badan si aan u gaarno doorashadii rasmiga aheed ee baarlamaanka uu nooga bilowdo waxaan rajaynaynaa maarata ilahay inuu noo fududeeyo arrintaas si soomaaliya ay ugu gudubto halka ay taagan tahay oo meel rasmi ay ugu gudubto waa mahadsantiin
waxaa fiican su-aalaha inaan yarayno maanta maxaa yeele waa xilli xasaasa waa xilli raba in wax la dhiso erayga soomaaligana qofka markuu dhibtiisa ku dhaco waxu u fasirana sida oo rabo marka annagoo dhan waxaan rabnaa inaan qayb ka qaadanno inay wax noo dhismaan marka maanta anaa idinka qabsada raalli ahaada intiinaan allah idinku cabmuco madaxweynaha soomaaliya shariif sheekh axmed ayuu ahaa oo isaga iyo kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee soomaaliya shir jaraa'id wadajir uga qabtay magaalada muqdisho ibraahim xasan daandurey ayaana warbixintaasi inoo diyaariyey